bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfayla kulantufayle dhegaystayaal melolbo isin roogtan iyo iswalboisiniin dhegaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtidan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeba hamiinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinnimo dhegaystayaal isnin ow talaadin iyo howdaayta taarigdan iyo kabeeganta labaatan iyo toddobada bili saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo toban iyo toddobada qodobada kulunka warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhaynaa isina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh howlgalla ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo kakafadaayan in iyo raashin dhiibin iyo unka sameeyaan qoysaska dhibaatada abaarta saamaytay ee ka nool deegaanada hooskooyow gobolka baay howlgalkaas oo inisbedeli dagaal kureed markii iyo deereen deegaanadii iyo ka tiri galeen in iyo raashinkaas ku qiibiyaan iyo weerar ha kaga qaadeen al-shabaab khasaarana dagaalkaas isuku dhalidi dhegaystayaal barnaamijka kulunku warsan ayaa weliba uu ka unusiyan kahayna waraysi amuuroogaas ku saabsan uuna laweelanli sarkaal ku tirsan ciidamada howlgalkaas hoggaamiyay qodobada saasoo kale dhegaystayaal kulunku warsan hamiinnimadan unusiyan hayna isiina dheega doontaan weliba ku mid ee geeka weliba su'aalo la weyddiiyey wasiire ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya su'aalogaas oke eedan walqabadka wasaarado wasiiro geeka su'aaloo la weydii ee maamulaayaan wasaarado geeka su'aaloo la weydii weliba markaas ku mid ee wasaaradda xanaanada xoolo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada iyo weliba wasaaradda waa wasaarad kale oo ku tirsan wasaaradaha koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulunku warsan ee dhegaystayaal ka dheega doontaan su'aaloogaas iyo weliba jawaabo iyo ku biyan wasiirrada wasaaroogaas hoggaamiyow qodobada saas oo kale kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayna aysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weliba use geeka ku qiibgalay waa xargooyow geeka lansameey jid usub oo maamulka gobolka banaadir use ku hurgeliyey magaalada caasimadda ee muqdishow ra-iisul wasaaraha markii uuse xaragga ku gooyi jidkaas cusub weliba uuse la hadlay warbaahinta welina uuse sheegay in dalka soomaaliya xilligan lambaanyi in dib u dhiska iyo ku qiib galaan shacabka soomaaliyeed islamarkaasna iyo ka dhisaan dalka kiijo iska walangabsoy barnaamijka kulanku warsan ee dhegaystayaal ka dheega doontaan xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo amuuroogaas ku hadlow qodobada saas oo kale kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimadan uuna siinhaynaa isiina dheega doontaan haddii ilaahay sare weliba ku mid eh qoysas danyar eh oo boqol iyo konton qoys deerow dhibaatana ka haysata kaamamka kayaala magaalada baydhabo weliba markaas jaaliyadda dalka swiden deggan ee hakujeedda koonfur galbeed soomaaliya iyo hadeersiyana deeqraashin ee oyoon ka tiri galeen in iyo maalmo iyo kukubahaan dhibaatada dhinigii weliba nololle iyo kahayta kaamamka xilligan iyo ka noolyin warbixin amuuroogaas ku saabsan iyo barnaamijka dhegaystayaal kulunku warsan ee una haseenka gudbii doonna wabdus hoggaamiyow maamulka gobolka shabeellaha dhexena weliba iyo geedka kormeerena deegaanada webiga usamarow xillo markaasa roobka isu ku bilaawidi guud ahaan soomaaliya islamarkaasna lambaanyi in xilligan laku horseeda webiga dhammarow gobolka shabeellaha dhexe in usa fatahadan samayna barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayuu ka jiraan walyahaniyosiyada oo ku kooyo gobollada dalka soomaaliya intaynu ku gudi jirna kulankayaasin gudbi doogna dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan yesina darees yahay b k iya farsameeyahay markaliyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulunku warsanya hawadiisan kulanaa qiibo hore barnaamijka gudagala qodobkan ka horeeyey kulunkuuna hamiinimadan ka fiiryaana weliba usa nagadaya howlgal ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya geeka iyo kakafadaayan in iyo raashin dhiibin iyo insameeyan bulsho dhibaato ka hayta deegaanadiyo ee abaarta xilligan ku teegan koonfur galbeed saameynka waalati deegaanadaas oo iyo kumidda tahbuulo baraka iyo deegaano kale oo hoos kooyayaan gobolka baay weliba markaasa markii raashiinka qiibinta la bilaabay islamarkaasna qoysas badan iyo ku faa'iidaysadeen raashiinka qiibinta iyo oon ka tirgalan ciidanka howlgalkaas uuseen isbedelay dagaal kureed markii al-shabaab iyo haweeraren fadhiisanka ciidanka iyo markaas raashiinkan ka qiibaayeen qoysaska danyarta ee xilligan abaarta saamaytay howlgalkaas iyo weliba dagaalkaasna uuseen isbedeli koo ku dhalada khasaara dhimashihii dhaawacan iska jarta arrimogaas wal idaacadda warsan ku ogaata weliba uu ka qadka teleefonka arrimogaas unoolku ku weydinay sarkaal ku tirsan saraakiilla ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed islamarkaasna qiib ku hay howlgalka geedka ku dhii deegaanadaas buulubarka ku mid eh
ciidamada dawladda ciraaqda raashiin oo dad masaakin ee sarasa iyo nayta khulaas wadankii gali oo halkan suxuutee baabasan raashiin oo daryeer ah dawladda ngaadi karaato buulabarak ilaa deegamada hakartiya buulabarak dadka roogis cabdi roogis faylalinka giibi marka inkadadayti hagarka andilinka giibine dagaalka dhii walowsku caawi xudubka kicabka walay ku qaadeen markaa masiyaayaan gargaarka haddana dawladii oo nayto harasa geeka adduunka lah kukurmudiya haddana indii dignin alxamdulillah iyadaa dinka guulaysidi oo haddi dhibaato leh kalena ma jiraan dhaawaca waraa jir damiinaa kuugu iyooyen jaa jiraan alxamdulillah maashaa iyadaa kaydana waan ku guulaysin waayahay taliyaan ku hoy doogna khasaaraha dagaalkaas isuku dhaladay gargaarka meelooysan deersideen iyo qoysaska ku faa'iidaysidii haddii aadan in sheegta kale buulubarak mayka jiibinahe laba boqol iyo konton guus raashin loo kageedin kasi tafaylalian qaadadi walboordalaala muqdin markii shicab raashinjay qaadaday tafilashajitiyay iyo dadka adowka u aragteen dalkiyo diintiyo hayta ummadda dhanbila dagaalamahaysa alsuun aragteen xabata bilaawi walasku caawi alxamdulilah maashaalla iyagaa dhintaysay waan kugulaysan adowga kolley hadidiisu lahayn aragtay minnaqan weerarka meelo raashinka lanka qiibiyaay qoysaska raashinka lanka qiibiyaay ya ku dhiyay mise meelo markiisan ha ku tabtaan kureediya weerarkasan gabsadi bartinka barto aragtay raashinka aragtay dadka shacabka raashinka lanka qiibiyaay iyo dagaalkooda ha ku bilaawdi meeli lamaan maxakarkii hayti lamaad meelood baxal mamar ayaa habadooska la biiri siyo fadaana miinagana insha allahu alxamdulilah waan halku guulaysidi iyo haddii halkaas rajiyagaxan oonaan isku burmideyno aragtayaan awdilweliyahan saareen mignadan wajigii aragtay ilaa intii day niigi iyonayta ilahay maadiyo dhowr qof hata iyo qurooren wal hajiigini jari iyada dhigguris oo kale dhibaatale kalena ma jiraan alxamdulilah waxan kada iyada fayday waayahay raashin qiibinta gargaarka isin hogaamiyaasan aysinka wehli mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya markii la fiiriy
maamulka degmada wasiirinta xildhibaano aragtay maamulka dhammaan aragteen wajiyo ku hayan khasaaraha dhinaga kiikan hadeeri haddaad in sheegta maadaama aysan khasaaro deersideen al-shabaab khasaaraha dhinaga kiikan hadeeri maynan ku sheegi korta taliya
khasaare hadda lamakofaga ilahenaris dalyo iyo diintiyo difaayaa dhimadeen lamakofa ku dhimid ciidamada tiidan inta kaleen iyadan faylayin oo kale dhaawac kaleen ma jiraan alxamdulilah iyadan faylayin waayahay ma amarkiin ku horeyti deegaanada aysan geeka raashinka deersideen dagaal kala galaan al-shabaab hagarka usbuuci lahdhaaf ciidanka howlgal iyo inka bahan dagaal iyo ka qabsidi mae markii lamaad markii saddexaad u yala erokor taliya marka may hananagi weerarkan meelo al-shabaab iyo maamulaase mise ciidanka kiikan iyo galanta kahaay ciidamada dawladda fiisin ogtiin fadhiismadeed waa goob guduud deegamada kale goob guduud ka horeeyay ilaa buurbaraka gooraskan hagarka meelaha bishoobka maamulaas iyo kulle shacabka haddii deganaayena dad aragtay una ku dhalanay laa yacabsanaay oo baabacsanaayo baaha iyo rafaad daryaal huma meeli kaxakida huma meeli kaxakitiyo dawladda iyada awdreesiti haddina makorsina ilaa intii awaal barbaar ilaa toban bilo iska dhaafa doyda tan raashinka intii kagiibado fadahayta walaayo aragtay ilaan ku tirgali dowladalka wilimna dhamaana socda bartinkii dagaalkaas gali sacadaan ciidamada meela haddii aragtay fadiismadii caawa meela ka sugayiin marka howlgalkana waa saas ka dhamaan doonaan me insha allahu intii oo al-shabaab laku hayo doono xaaladda deegaanada isangeeka deersadeen raashinka iyo dadka meelo ka nool markii aada sawir noo siida xaaladda dadkaas sidew shacabka shacaab ciidanka baahnay waan antuunay an oobsadaan cashaabana dhamaaseen an lahan intii walaa jooga halaga xagiyo malina saadan toosna diyaaraan ka aayo waa naxan kasiili waana si nidaamadan kagaaba sabaayaan waayahay qorshaha dhiniga iyo weliba saraakiil ee ciidamada iyo atiin qorshahan qorshaha higamay nagada doona qorshaha qorsheedu may naga doonaa qorshe oo aragta shabaabka bada dhagaanka bada kuleetada lama doono insha allahu yaal naga fadhiyo
kaasmay bahaayay sarkaal ku tirsan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed oo inku harbiyay weerar geeka ku dhiib deegaan hoos kooga gobolka baay isla markaasna khasaaro weerarkaas isu ku dhaliday iyadaa maasanta adaa mudan
صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بقارك طلبك إسماعيل إيه الفرقان
ليو براكودو دسفداي ريد بكاركو الفرقان ليروا انت على فايل لشانيه ليرمي لانجي
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan ha ku gadi
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noolodareertan dhegaystayaal kulanku warsan qiiboojiya hore ayaa ku guda jirnaa wasaarada ku tirsan wasaarado koonfur galbeed soomaaliya oo deerow saddex wasaaradood geeka waliba iyo ku qiib galeen su-aala lu weydiiyay wasiirada wasaaroogaas hogaamiyow ee ka eedan walqabadka wasaaradoogaas tan iyo weliba markii langmaga dhowi wasiirada wasaaradoogaas maamulaayan walyaaboogii angabsoome wasaaradoogaas waliba ku mid hayay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo hogaamiyow xasan waa ugaas xasan iyo weliba wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo oo isuna hogaamiyow madoobe nuunow maxamed iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo isuna ee jaylaani weliba markaasa su-aalo laku weydiiyey walqabadka wasaaradoojo jawaabana markaasa iyo ku siyan shicibkii geedka ku qiib gali su-aal weydiintaas
may baa ka qayb qaadatay wasaaradda tallaalka xoolo la tallaalo sida soo ogtiin xoolo cudurada ka tallaalee isla markaasna haddii cudur xali helana walka daaweeye shaqooyinka ankawiin oo wasaaradda qobadaas dhanka xoolo ya ka mid ah ogtiin duugto geeka jarta xoolahayna beled atism ka nool meelo ka noolinka saasaan fursad aan helo karto wasaaradda in hoolaasaynto magadaas yaadaha booqato oo kormeerta oo hurida caafimaad joog idan adagta saa daraadiya may jaraanaa hay-ada ya jaraan oo injooyo ah oo lokale ama wadani ah oo maaragtay xirfadleyda sayto isalusati ah oo ka shaqeeyaan hoolaasayto heedaasaytii unoo kaaladaana yaa runtii bay kala qeyb galnay hoolaasayto daaweyntiyo iyo tallaalsho
wasaaraddan shaqada iyo shaqaalaha wali waa la magacaabay saddexdii bili janaayo labada kun iyo toban iyo shantii xaqiiqadii markii la magacaabay wasaaradda sida wasaaradaha kalaba malaha aynu saldhig malahayna waa qalab ah oo markaas wasaarada la kuleeyihiin malahayna xafiis malahayna waldukumente oo raad raac yacni lagu raaco oo markaas la raaco mashruuca sami lasmaraay ama dukumentiga saas ahaayo malahayna wasaaraddan markan ka hore ay ka doortay iska daytay oo ka dadaalay intii asal ka dhigay soomaalida weliba racweynkada kamaadha hadaasa tilaabta aan ila kuugoya maystaan salka kuugoya shaqeeda horban salka ugoyaa la araa marka horta bal wal iska dayna in aan xal lageeyo salka dhakana runtii xafiisaa suubsamay xafiiskaas markay suubsamay dibadabeytay wasaaradii wali galla intii howladii bilawta shaqooyinkii wada bilawday markan ku horayta wali suubana waa la araawo organisation charta micnaha qaab dhismeedka wasaaradda ayaa suubay wasaaradii wali ka koobantaa wasiir wasiir deegaan agaasimo guud
saddex xaggaa sameeyaan oo waaxeed iyo shan agaasimayaal oo qeybo iyo saddex agaasimo goboleed qeyb ahaan intaasaa way koobanta runta sida lain sheegina dhammaan dadkaas dad mishaar qaadawna leh intaasay markaa musni wasaaraddan howlgalkeenka horeyti oo iyada bilaawta oo bilaawtay waxaan iska daytay in la qoro shaqaale oo wasaaradda walaxna wasifeeye wardb dumuqo socdo shaqaalehana wasifee ulo qoraaw oo lan qoraawna caruumaha ama wasaaradaha dowladda si dabaq la shaqeeya kuwaasoo ah dad oo maamulkana la baraa hase ahaatee dhinacyo indbin hada jeedeen walay warbixinaan oo markaasi maamulkii kiishay iyo kula shaqeeyeen u n d b marka shaqaalihii way ahaayeen kan buisan runtii kuma ahaayno tobankiiba qorna wasaaraha aan qaybini intaasi marka laguudo balina qoran wasaaraddan la araawa finance ama wasaaradda lacagta sida la ogyahayba dabcan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya waxaa la magacaabay janaayo labada kun iyo shan iyo tobankii waxayna ka mid ahayd wasaaradihii uu magacaabay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dabcan waxaa u qarsoomay xilligii la magacaabay ilaa iyo waktigan labada sanada iyo xoogaa ah markaan si kooban u sheegno inkastoo waxqabadka dowladdu uu aada u fara badan yahay laakiin waxaan rabaa inaan si kooban u dulmara waxqabadka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada wasaaraddu sida la ogyahay ba waa wasaaradda u xil saaran guud ahaan isku xirka dowladda koonfur galbeed iyo dadweynaheeda hadday tahay dhinaca wacyigelinta iyo hadday tahay muujinta khayraadka dalkeena gobolada koonfur galbeed soomaaliya ku jira ka dahan iyo kan muuqdaba inay soo bandhigto waxay u xilsaarantah wasaaraddu in warar xaqiiqda ku salaysan ee mudnaanta koowaad iyo tallabaadooda reer koonfur galbeed soomaaliya adduunyadaba ay la qaybsato wasaaraddu waxay xiriir toosa la leedahay wasaaradda dowladda federaalka soomaaliyeed u qaabista dhinaca warfaafinta annagoo wada shaqeyn toosana leh wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada dalka ka jira wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed waxay leedahay haykel qaab dhismeed dowladeed wasiir wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud iyo agaasimo waaxeedyo kale ilaa dhowr iyo afar ah oo u kala qaabilsan waaxaha dabcan wasaaraddu ay ka kooban tahay wasaaraddu waxay u kala baxdaa laba qaybood qayb warfaafin ah iyo qayb kaleoo wacyigelinta bulshada ah oo iyana aan isleenahay door muhiima ayay wasaaraddu ka qaadataa wacyigelinta bulshada hadba wixii markaas la rabo in dadkeena reer koonfur galbeed soomaaliya laga wacyigeliyo hadday tahay horumarka dowladnimada iyo hadday tahay arrimo bani aadamnimo oo markaa taagan intaba wasaaraddu waxay leedahay shaqaale ilaa shan iyo toban xubnood ah oo joogto ah rigmina ah mushaarkoodana ka qaata wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya waxay kala qayb gashay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliyeed gelintii sharciga saxaafadda soomaaliyeed iyo ansixintiisaba oo aan ku lahayn door muhiim ah sidoo kale wasaaraddu waxay qayb ka ahayd istaraatiijiyadda shanta sano lagu maamulaayo warbaahinta soomaaliyeed in wasaarad ahaan roolkeena uu caddaa wax badanna aan ka geysanay inta taraankayagu uu ahaa wasaaraddu waxay hirgelisay xilligii koobnaa ee ay jirtay inay keento warbaahin afka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ku hadasho oo ay ka mid tahay idaacadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ka shaqayso deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo eframa intii ay gaarayso wasaaraddu waxay tababaro u furtay wariyayaal tira badan oo reer koonfur galbeed soomaaliya ah waan ognahay duruufaha ay ku shaqaynayeen inay ahaayeen duruufo aada u adag waxay u raadisay guntana dhinta dhiisha isaga dhigtay wasaaraddu sidii loogu raadin lahaa tababaro guud ahaan wariyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya ama capacity building loogu samayn lahaa بسم الله الرحمن الرحيم اولا ما هو محمد شيخ حسن مختار ميبا فضي ان انا ارضي سؤالي وفرض وزير حنانات حولها داقة ودنا مدو نونو محمد سؤالنا ميبا كساب سنتا ما دام هدل للسعود الصومال دون كدودي كدودي دروف ايدن ادك سونا ايه وزير حنانات حولها يرد داقة dadkiina xoolaha ku dhamaadeen wasaaradiisa qorshada sideeda sideed sano qorshadeesu sheegay mayku qorshaysan maadaama hoolihii ha dhamaadeen dadkiina duroogan su-aalo taatanga warsada ilaahi tawfiiq saad u socotaan waddanka abaar culus ayaa ka jirta oo saamaysay dad iyo adduunyaba runtii abaartaas waxaa keenay waxa weeye roob yarida ama aba biila-aanta xoolahan waxay ku nool yihiin saad ogsoontiin biyaha waaye marka maadaama biyo la waayo hoolihii waa dhammaadeen waa awood khadlaani ah ma aha mid bani aadamku leeyahay wasaaradda iyo shaqaalaheeda usu duuban waxaa runtii arrintaasi ka geysteen gacan mug leh oo gurudka abaaraha loogu talagalay ah inuu u badbaadiyo dadka iyo xoolahaba marsaas daraaddeed waxaa wasaaradda qorshaysay sida aan ku sheegnay qorshaheennii saddex sano oo soo socda dadkii hoola dhaqatada ahaa abaartu saamaysay oo waxyeelaysay soo barakacay sidii looga heli lahaa noloshooda caadiga loogu celin lahaa hoolo looga heli lahaa
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdirasaaq su-aasheedu markuu aniga waxay ku socotaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha sidaanayna u dhacaysaa saad ogtihiin wasiir bulshadan ku nool koonfur galbeed waxay u badan yihiin ama soomaali gebi ahaan waxay u badan boqolkiiba sagaa boqolkiiba toddobaatan waxaa la dhihi karaa waa dhallinyaro marka haddii aan la helin barnaamij dhallinyaradaasi lagu howlgeliyo oo dhinaca shaqada ah waxay horseed u yihiin ama laga yaabo in ay ka qayb qaataan waxyaalaha keenaya xasilooni darrada waddanka oo naftoodii iyo bulshadii in ay halaagaan marka wasiirku waxaan weydiinaya maxaa u qorshaysan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee koonfur galbeed in ay arrintaasi ka qabato dhinaca shaqada marka la fiiriyo bulshadan ama ay ka taliso dowladdan koonfur galbeed waa mahadsanti waayahay dhalinyarada aniga aadan ugu xanuunsanaa cabdirasaaqow waad og tahay waddan waxaa horumariya dhalinyaradiisa mar haddii dhalinyarada waddanka aana ka shaqayna waddanka ma horumaraya waxaa kaloo farxadda ama nasiib wanaaga in ay joogaan dhalinyaro kasoo baxday jaamacadaha weliba gaar ahaan koonfur galbeed kasoo baxday inay joogaan ayaa haddana nasiib wanaaga annaga haddii aan nahay wasaaradda shaqeeda shaqaalaha runtii arrintan aad bay noo xanuujisay door weynna waan ka qaadanay sidaan hore ugu sharaxay annaga waxaan isku daynay in shaqaalaha la qaadanayo oo dhan a ha qaataano ama wasaaradda ha qaataano international n g os ha qaataano ha qaataano u m ka ha qaataano local n g os ka ama shirkadaha maaragtay oo madax banaan gaarka ha qaataan waxaan isku daynay shaqaalahaas inay noqdaan shaqaalo u dhashay koonfur galbeed magaalani ballaarayn ismail erdow nimanka hada inaan su-aal weydiiyo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane wasiir dowlad goboleedka koonfur galbeed lama sii jaro diiwaan gelinina suxuudiyaalka ka horgalaayan koonfur galbeed soomaaliya haddiise kinka diiwaangalsanaan qorsho ada miiska kinsaara nooqsa markinkanaa cusub lama xukmiyo toobada inaad ka diiwaangelifadahaadi jirta ilaanaasi ha waa noo qorshaysan tahay sidaan ognahay baa sanadkii lasoo dhaafay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliyeed iyo wasaaradaha warfaafinada dowlad goboleedyada dalkeena ka jira intuba waxay baasmariyeen sharciga saxaafadda soomaaliyeed sidoo kalena waxay isla diyaariyeenay isla ogolaadeen istaraatiijiyadda saxaafadda soomaaliyeed shanta sano oo soo socota ay ku howlgeli lahayd waxaa ka mid a diiwaangelinta wariyayaasha soomaaliyeed oo aan is leenahay qaarkood waa la diiwaangeliyey deegaanada qaar sida hadda aan wararka ku maqlayno inkastoo si wada jira oo aan halmar loogu dhawaaqin in guud ahaan wariyayaasha jooga ee soomaaliyeed la diiwaangeliyo dowlad goboleed walbaana laga bilaabaa se yeeshee wararkaan meelaha kale ee aan saaxiibanada nahay ee wasiirada kale aan ka maqleen inay bilaabeen diiwaangelin annagana ilaahay idinkii sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa inoo qorshaysan inaan diiwaangelinno wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya marka la dhiso guddiga madaxa bannaan ee saxaafadda soomaaliyeed oo ka kooban sagaal xubnood oo dabcan ay ku wada midaysan yihiin dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda warfaafinta intuba guddigaas oo heer qaran ah marka guddigaas la magacaabo waxay bilaabayaan inay nagala shaqeeyaan sidii guud ahaan loo diiwaangelin lahaa wariyaasha dowlad goboleed walbo ay joogaan guddigaas waa heer qaran lama magacaabin proposalkiisa waa la gudbiyey laakiin marka annagu aan gudbino wasaaradda warfaafinta dowladda federaalkan ay ogolaato waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed marka uu soo ogolaado soona saxiixo ayaa wuxuu noqonayaa guddigaas guddi sharci ah oo kala shaqayn doona saxaafadda soomaaliyeed
انت كويتي ماي دارو الدواء هوسبيتال نمي داير ادين انت انجيت دارو الدواء هوسبيتال وسماي دارو الدواء هوسبيتال ليلي ليما يفولا اسبيتال داو يا لو ماي وي دين دركو دين لي بلاو شبا دو هاي دو والكين ترو هايا دمينا ملانكي ديدو دوكسي غلي سفر لانكي كدايتانو هنغوري ويديسيدي عذور لانكي اسك داريمونو ديرو دارو الدواء هوسبيتال دادال والجروا الا وكدرمو كنا الله اسكو لا داير ابلان دوغو اي ارير دتيو بشو
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nuuldaratan kulanku warsan qiibojiyey dhexayaha saderni abaarta ku jarta koonfur galbeed soomaaliya oo lamid ee abaarta ku jarta guud ahaan soomaaliya weliba markaas iyo marayti melndaraniti jaaliyadda soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed hakujeeda ee ka nool dalka sweden weliba markaas iyo deekhadiirsiina dad abaarta saameyti oo tiradyooni iyo deerasa boqol iyo ku dhowaad konton qoys waana landhiibi raashin gargaar dhinigii weliba jaalidaas ku kooy lanka gadi faysal dhaayow iyo warbixintan kafiiriya qaabka gargaarkaas jaaliyadda iyo han isku aruuridii iyo weliba qoysaska ku faa'iidaysay raashinka lanka tirageli
boqoli konton qoys ee ku bugtaan deegaanadii hooska ee magaalada baydhabo ayaa ku noolin kaamanka magaalada baydhabo ranti gobolka baay warani waxaana ahaano eedian saamaytay gaajadii haraadka waybageekaday raashinga lankaqaybay magaalada wayna handhiibay daladii ka midaysan jaaliyadda sweden ee ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar ku mid ee muslimiinta ka nool dalkaasi wayna la handhiibayna adiga binsaaniyiinta baydhabo ee marki magaajan hangaabay lankasow n b b waynayan qaybeena raashinga iska jar bur bariis iyo sonkor iyo saliida cabdallah shariif axmed ee gadoomiye ku-xeenka guddiga biidhaamiyowka n b b iyo weliba sukorbiyey
aalah wsalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed waala aalihi wasaxbihi wasalam geegoo taariikhday labaatiyo todoba bili saddeed laba kun tumi todoba wayba roogna meel unanka talagna goob unanka talagalnay imakaa saakinta kuquudina anoo ku socda naadiga m b b oo liyaro magaagayna cabdalla shariif axmed ama cabdalla shariif eelay iyo deeq wayba hana deersiyeenaha walaalnoogaana oo dalladda koonfur galbeed soomaaliya ee sweden ku nool iyo nayto muslimiinta sweden ku reer oo soomaali iyo iskala jeeraan may la rahay cus ajaanib iyo wayba hana deersiyeena deeq oo nayto deeraaso kuwa shan boqol dollar iyo hana deersiyeen jazaahumullah khayr aljazaa ilaahay ajar ixsanaad badan allah ka siiyi mayba ka faa'iidaysadeen ilaa iyo walaag inuu iska darnay iyo walaag iyo hadiibeen ilaa iyo boqol konton qoys oo nayto yacni yaa ka faa'iidaysadeen boqol konton kaasi qoys oo siinay toban kiilo bur ee toban kiilo bariis ah toban kiilo sokoree iyo caag saliid ah oonay taho bilaan agoon iyo oonay taho yatiin yani agoon ah welita bilaan haamile doqooshin waayeel niman oonay taho iyaalsho haasasho ka dhamadeen ka jiran masaakin tun ah iyo ku quudani marka ilaahay way baan ku tuugana ummadii walaahum hadii biti dhamaanto ajar xasanaad ilaahay ka sii bedelsoon wal khayr qab allahan geli ilaahay way baan ku tuugana in oonay taho yani jannatu firdaws iyo oon ilaahay ku waraabiyo yani ka dhacaamsiiyo aan ilaahay ku tuugana dembi dhaaf allah sii sadaqadii walaagii hangniyoodana allah aqbala marka yani daladan koonfur galbeed way baa una maylaraysa ka rajeeyana haan haan ka badan ka rajeeyana insha Allah taala sida yani iyo nin xariiriyoyan oo dad soo xasuusadeen oo yani dad soo ka shaqeeyoyan ilaahay yoona garabso Allah gala marka ilaahay yani bidil joon wal khayr qaba Allah gilib meeliya kabati marka wabillahi tawfiq saas oo kale bayoona daranja ku hadlay qaar ku mid ah dadka raashinkii nanqiibi walin kuma hanagana dadkii handhiibi oona ando'aayeen ilaahay keersiinsii un tuman kiilo bariis eh tuman kiilo bariis eh tuman kiilo bur eh yanana si shambir ku ba'd mahaysan heer haasle anna dhulera ku koyni masaakin anna ilaahay lanki hani taakule haan ilaahay dambiyay dhaafa kor i hoos alle ku liibani ankinana taakuley ba'da an baahagna oo kuba roobana dhowi banaanka roobni dhowi gaajoysanna dhuldhera ku koyni inana taakuley ye an baahagna jasidiinama gudu korna masaakiinga anna intaasaasiin ku mahadsanna tumunkiil sokore tumunkiil bariise sadaalisari ee tumunkiil sokoreyan nasi mahadsiyilankiisheeni mayn baahangna balaaska an baahangna haangna nii yaryin walkale eedanka baahangna haangna mana deegan yaalee ena ba'dag maqabna walka dhiifadaan maqabna mahadsinyi gureyli ku koyna koow eyli anna gaajina haayta dhibaataysanna wal una ku noolna madle gogolma qobna wal una qobna madle baahina haayte hanse dibere kabaadalanki onay taw saaxiib iyaale afar bere lebe karsade sokorana nasii bariidana nasii burana nasii agsariireena nasii mahadsintiin lanki hadhihi boqoliyo tumiyo afarta ka salaaminye keer allaha siya laakiin gaajina haayte dhibaataysugna dhiifka ma qobna balaas ma qobna oo kuba hoolaana dhawi wal una ku noolna madle hanin talaya mahadsantiintin jasekale walaal jira tumonkiilo bariida tumonkiilo bur'e tumonkiilo sakore sadahli sariire iyana nasii intaasna walmanii taraasa gaanjoysagna hooskiba mayka nool sagaal onag tumung onag tumung ishan onag amala ka noolyin khayr alla siinsii hanjimaadona maniin deeraayaan haniinka dara lama lama haaf lama lama sadahla hal haniinka daroy balaaska fadaana aragdeeda oomagna sisinyeerka fadaana dhilmaanyi kooyti
waayahay dhegaystayaa weliba aysan dhegaysateena warbixintii faysal laayow ee uuse ka fiiriyayay qoysaskii geedka raashin dhiibinta lansuubi ee dhinigiiyo weliba jaalidii iswilagna deeqdaas ku koytay idaacadda warsan iyo weli noola daratan kulunku warsan qiibo jeedhaxaya ku gudi jarnaa jid cusub oo laame ee maamulka gobolka banaadir usoo ku hirgeliyey magaalada muqdisho weliba geedka munaasabadda jidkaasle ka furaay ku qiib galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre waana meelo ku hadali
soomaaliyeed horta waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maalin magaalada muqdisho runtii taariikh weyn ku reebi doonta inaan isugu nimaadna ma aha inaan dhisnay jid oo aniga iyo mas-uuliyiintan kale aan jid cusub oo magaalada muqdisho laga dhisay ama jid hore u jajabay la dhisay aan furno waxaan isugu nimid waxay tahay in la furay jid ay dhiseen dadka soomaaliyeed qiimo weyn ayay ku fadhidaa inaan soo gaarnay waqti ah inaanan cidna wax ka sugin inay shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintiisu ay gartaan cidda keliya oo dalkan dib u dhisi karta keliya inay yihiin dadka soomaaliyeed in shacabka soomaaliyeed ay gartaan inaanay jirin cid u maqan in haweenka dhallinyarada culummada madaxda siyaasiyiinta inay kulligood isu yimaadiin la tashadaan ganacsatadooda la dhiso jidadka waa wax runtii lagu diirsado taasina waxay tusaale ka tahay in dalkan rajadiisa ay soo laabato waa bilaaw aad u fiican in lix iyo labaatan kiilomitir jid dhirirkiisa uu gaaraayo ay dhiseen dad soomaaliyeed ama shirkad soomaaliyeed qarashkeeda ay bixiyeen ganacsato soomaaliyeed iyo gobolka banaadir ay la kaashadeen waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa waa bilaaw fiican waa dhaqan fiican laakiin waa inaan sii laba laabnaa sii toban laabnaa sii boqol laabnaa oo aan isku daynaa in aan magaaladan iyo magaalooyinka kale oo dhan ee dalka inaan jidadkooda dhisnaa annaguna aan dhisnaa cidna aana wax ka sugin haddii ilaa idhaahdo gudoomiyaha waa u mahad celinayaa ganacsatadana waa u mahad celinayaa haweenkana waa u mahad celinayaa waxaan idin leeyahaa laakiin shaqadii hadday bilaabatay waxaad samayseen waa bilow waa bilow khayraysan waa bilow barwaaqo ah shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu baaqayaa way dhammaatay wakhtigii dibadda wax laga sugu jiray way dhammaatay wakhtigii aan gacanta hoorsan jirnay way dhammaatay wakhtigii aan baryo u fadhin jirnay waa inaan annagu shaqaysannaa xoolaheenna iyo xooggeennana waa inaan gelinaa kii xoolahayana waa inuu xoolo ku bixiyaa kii aan haynna waa inuu xoog ku bixiyaa kii aan xoog haynna waa inuu duca ku kabaa waxaan rabaa siduu walaalkay yidhi brofesor dalxa intiina dhallinta yar waaba dhallin yartihiin laakiin siddeetameedyadii bilaawgii siddeetankii markii aad dib u jaleecdaan ood fiirisaan magaalada muqdisho siday ahaan jirto waxay ahayd magaalooyinka dunida ugu nabadda badan midda ugu horeysa waxay ahayd magaalooyinka afrika ugu quruxda badan magaalo ka mida waxay soomaaliya taariikh la yaqaan u ahayd dimuqraadiyadan hadda la sheegaayo dalkii ugu horreeyay afrikaana oo qaaday inay annagu ahayd waxay ahayd magaaladii ugu badneed oo geesta afrika ku yaala oo ajnabi degeen waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo magaalada waxaa maamuli jiray dad soomaaliyeed waxaa dhisay dad soomaaliyeed waxay ahayd dhul soomaaliyeed waxaan rabaa inaad xasuusataan magaaladu waa magaaladii dhulku waa dhulkii dadku waa soomaali waa inaan karaamadeenna soo ceshana intaan baabi'i karna waa baaba'nay waa inaan dulqaad la'aanta samir ku bedelna waa inaan isnacaybka isjacayl ku bedelna waa inaan qabyaaladda soomaalinimo ku bedelna waa inaan sharaf daradana qabsatay sharaf iyo karaamo ku bedelna waa inaan aqbalnaa dalkan inaan wada leennahay waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa inuu yahay dhibka ugu badanoo nahay waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa haddii aan wax laga qaban nabadgelyada inaan wax laga qaban karin waa inaan aqbalnaa musuq maasuqa haddii aan joojinno waxa musuq maasuqa aan ka reebnay xoolaha musuq maasuqaas aan ka joojinay in magaalada jidadkeeda iyo nololkeedana lagu dhisibo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way dhammaatay waktigii aan wax sugu jirnay way dhammaatay xisaabtan la'aante ha aqbalinina gobolkana ha ka yeelina wasaarahana ha ka yeelina madaxweynahana ha ka yeelina weydiiya canshuurtii nala ka qaaday maxaa lagu bixiyey noo imaadanna weydiiya annagaa ogol in nalala xisaabtamo idinkana waxaan rabnaa inaan dhaqankan aan bilaabnay aan dhaqamo kale ku kordhin aan isku dayno sidii aan magaalada u nadiifin lahayn aan isku dayno si aan ugu gurman lahayn dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan maanta soomaali abaar baa baabi'inaysa kaamanka haddaad aragto waad yaabaysaa gobollada soomaaliya haddaad aragto waad yaabaysaa haddii in karaamaa aan leenahay waxaan ka fikiraynaa dadkeenna inaan u gurman sida aan hore u sheegay sida aan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan ugu gurmanno waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed haddaad rabtaan inaad ogaataan cidda ay soomaali tahay waa inaad ka jawaabtaan abaartan haddaad rabtaan inaan ogaano cidda aan nahay dad naxariis qor isjecel diintooda aaminsan wax bixiyoo sidaqaysta maalintii ugu fiicnadooda sidaqaysan lahayd maantooda waxaan idin sheegayaa aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadduba inaan diyaar nahay ma aha kaaraan iyo cabdilcasiis meel walba oo ay shacabka soomaaliyeed isugu yimaadaan inaan diyaar nahay inaan idiin nimaadno ma aha inaan xafiisyada fadhino billa soomaaliya lagu dhex xirnaado wasiirada magacaaban waxaan u sheegayaa markii la ansixiyo waa in aad shacabkiinna la shaqaysaan wasiirka aan shacabka la shaqayna waa lala xisaabtamaya idinkuna waa inaad soo gudisaan wasiirkiina la shaqayn waay walaalayaalow dalkan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare keliya ma maamuli karaan iyo wasiiro dalkani waa dalkiisa horena waa u sheegay fursad qaali ayaan haysanaa maanta ganacsatada soomaaliyeed waan u sheegay waxaa la soo gaaray wakhtiga ay la shaqay lahaayeen dowladdooda shacabka soomaaliyeed waan u sheegay waxaa la soo gaaray wakhtiga ay la shaqayn lahaayeen dowladdooda gabdhaha soomaaliyeed waan u sheegay xukuumadda wasiirada dhisan oo wasiirada waaweyn oon wasiiru ku-xaanka ahayn lix wasiir ayaad ku leedihin waa markii ugu horrayso sidaad ku muuqataan soo istaaga dalkiina mas-uuliyiintiisa qaata waxaan idin leeyahay walaalayaalow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu idinka wax idinkuma dhaamaan ma aha dadka ugu mudnaa inay dalkan hogaamiyaan iyagaa nasiib u hel waxaa laga yaabaa idinku inaad naga aqoon badantiin oo naga cilmi badantiin waxaan diyaar u nahay inaan idin maqalno specially marka fikirkeennu uu kala duwan yahay waxaan diyaar u nahay taladiinna inaan qaadanno codadkiinna inaan qaadanno laakiin si madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda waddanku ay idin dhegaystaan idinkaa laydinka rabaa gogashii laydinku dhegaysa lahaa inaad fidisaan noo yeera nala xisaabtama haddaan diidno inaan idiin imaadno u sheega shacabka intiisa waan ka mahad celinayaa sida sharafta leh oo naloo casuumay waa ku mahadsan tihiin meeshan wanaagsan oo isugu nimid waan ogahay inaan qorax taagannahay laakiin ma dareemayo qoraxda waayo qoraxda waxaa ka muhiimsan shucuurta kulligee naga muuqata iyo iyo jiilada ka muuqata dalkan inuu hor u dhalato haddii aan nahay ragga halkan taagan oo odayaasha ah oo anigu aan ugu horeyn waxaan rabaa inaan idiin sheego sida soo socda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo geeka ku iibgeliyey munaasabad jid cusub oo laame ee maamulka gobolka banaadir usi hirgeliyey laka kufuraay magaalada xamar yaa kaasay dhegaystayaal guud ahaan bay edkaasiyaan dambeeyey barnaamijkii kulanku warsan idaacaddu warsan hamiinimadansinkuu kooyay mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaare cabdulaahi nuur aadan iyo sinadirrasiyaay kulanku warsan farsamada waa maxamed b k intiinu kulankun kulanka higreed inku kulma doonnaa hamiin fayle